عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب سنة العيدين لأهل الإسلام baabu bayaani sunnati lciidayni labada ciidood bal sunnahooda waa wixii la jideeyey ee rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh uu jideeyey liahli lislaami waa dadka islaamka ah ee ciidahan uba sugnaaday wixii uu jideeyey ee uu caddeeyey ee uu laba yimi ee uu sameeyey ay tahay dee inay dariiqiisii maraan taas buu caddaynteedii iyo baabkeedii yahay oo lafdiga sunna imika ugama jeedno wixii waajib qaabilayey waayo waajib waxa qaabila waa istilaax dambe o xaadis ah ee waa rasuulka ilaahay wixii uu u jideeyey muslimiinta marka la eego labadan ciidood taas buu caddaynteedii yahay oo taas baa maqsuudku yahay dee waxaan arki doonaa waa salaada iyo ciidulfitriga oo ciiduladxaho ay naxrigu kaba dambeeyo marka ay kaba soo noqdaan salaadoodana ay dee wixii adaaxiya ay gowracayaan taas baa xadiidka horeba inooguba iman doontaa وحول مصنف رحمه الله تعالى حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء قال أنه قال زبيد بن الحارث اليامي كل حال نوين وقبصنا أن ثقة نوية وكتبت اللحدة برجال شودة حجاج كان نوى حجاج من هارو إلى كتابك حقي سيهربا dee inoogu soo noqnoqonayay bal maalan kole nin kaloo xajaaj alacwar laba yidhaa almasiisi laakiin kaasi sheekha bukhaari maaha walow ee shucbo labadooduba ay ka wada wariyaan wuxuu ihi markaa baraa ibnu caazib samictu waxaan maqlay annabiya nabigaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yakhdubu xaal uu khudbaynayo waa maalin ciideed bay ahayd wuu khudbaynayay faqaala wuxuu yidhi ina awala maa kii ka ugu horeeye nabda-u aan bilaabayno min yowmina haada ay fii yowmina haadaa maalinteennan waxa ugu horeeyeen samaynaynaan ku bilaabaynaa waxaaba weeye an nusalliya inaan tukanno salaada ciidda uma bacdigeedna narjic aan laabanno oo xaggii rixaashi iyo guryihii dib aan ugu laabanno fananxara markaas aan gowrgowracno adaaxidii faman facala ruuxa sameeya sidaas ee horta salaada horraysiiya naxrigiisa ama dabxigiisna uu dambeeyo faqad asaaba sunnatanaa dariiqadayadii kaasi waa asiibay oo dee waa sii laynoo jideeyey rasuulka ilaahay inoo caddeeyey kaasi uu la yimi laakiin ruuxa aan taas isagu la iman oo bal intii aanu salaadii ciidday horteed sii gowraca neefkiisii sunnii rasuulka ilaahay ama hadigiisiiyo wixii uu jideeye kaasi waa khilaafay xukumka debxigaasna wuxuu yahay waa inoo iman doonaayo xadiidkan isagoo intan ka dheer ayuu sheekhu raximahullahu tacaala inoo soo celcelin doonaa bal markaa in halkan tarjamadu baabu sunnati lciidayni liahli lislaam baase intooda badan iyaga ay tarjamadoodu ahayd barhkood baa ducaa filciida laakiin imika waa tan agtarkoodu ay yimaadeen ee daahirka ayaan kuba daysanaynaa arrinta jirtaana waxa weeye wuxuu yidhi sunnat lciidayni liahli lislaam xadiidkan imika uu inoo keenayna ee khaasatan baabkiina dee munaasabadiisi iyo shaahidkiisi uu kuba sugan yahayna waa ciiduladxaa ayuunbaa kuba sugane dee ciidulfidri kuma sugna marka in xagga marka la eega munaasabada say aimadu yidhaaheen waxa weeyaan dee muhimku waxa weeye salaad marka ay noqoto labada ciidoodba way wadaagsanayaan oo xaggii salaadii ciidulfitrina waa la tukanayaa ciiduladxaana waa la tukanayaa marka jaanibka marka laga eego labadoodiiba dee munaasib buu u noqonayaayo halkan uu taniyeeyey iyadoo ciidu narxi un xadiidku kuba tacalluqayo arrinkiisan hadalkan rasuulka ilaahi uhi ina awala maa nabda'u bihi fii yowmina hada an nusalliya salaadii dee markaa ciidda adxaa iyo salaadii ciidulfidri labadaba way ku wada dhacaysaayoo jaanibkaas buu xaggii ciidulfidriguna uu kaba soo gelayaa intan kale waxa weeyaan yowmu naxri kuba tacalluqsani xadiidka intiisaa kale ay tabac u tahaybe wixii lagu bilaabayay yoomkaasoo salaad ahaa way ka wada dhexeeyaanoo munaasabadu intaas bay noqon xagga xadiidkana wuu inoo soo celcelin sida aan sheegay xadaثna cubayd bnu ismaaciil qaala xadaثna abu usamة can hishaami can abihi can caaishaةa radia allahu canha qaalat anaha qaalat waxaan filayaa sanadka dhammaan waan soo wada maro dee cubayd un baaban ka yar sheekisna laakiin isna waxaan filayaa inaan soo maray cubayd bnu ismaaciil waa nin quraysha oo magaciisa barhkoodna ay yidhaaheen waa cubaydullaahi oo halkan cubayd keliya aynoo taallo cubaydullaahina waa la yidhaha bal magaciisu waa cubayd waana nin hiqa ah oo dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa ah waana bukhaari afraaddiisa macnaa a'immada kale shanta ah ee kutubta nusuushalay midna kamuu warin wax ee bukhaari afraaddiisa weeye waana nin hiqa inta kale see dee kolley waan soo wada maray miduu kunyadiisa sheegay iyo miduu magaciisa sheegaba hishaamna waa ina curwo un qaalad waxay tidhi caaisha dakhala abubakrin abubakar baa soo galay gurigeedii buu soo galay dee rasuulka ilaahay gurigiisa ahaa wa cindii walxaal cindii agtayda ay ku sugan yihiin jaariyataani laba hablood oo min jawaariil ansaari ansaar jawaaridoodii kaba mida bal sidaan sheegaynana dee waaba may waaweyneyna malaana sida daahirka addoommay ahaayeen kuwaasoo tuqaniyaani ku heesaya bimaa taqaawulat wixii ay iyagu isku yidhyidhaaheen weeye inay isugu gabiyeen al ansaaru ansaari yowma bucaatha maalintii bucaath dagaalkaa dee waa dagaalkaa dabadii wixii la isugu gabiyay ee labada dhinacba awsiya khasrajba ayay ku heesayeen way qaadayeen oo ay ku inshaadayeen weeye qaalat caaisha waxay tidhi walaysataa bimuqaniyatayni labadan hablood may ahayn ama labadan jaariyo dadkii lagu yaqaanay heesta ee dee muqaniyaadka laba odhanaya ee dee iyagu waxaan laguba yaqaanay taas may ahayn ee waa qaadid ay qaadeen ku inshaadeenoon abyaad kaba mida wixii maalintaa la yidhi oo imika dee innaga iyo keyrkeenba haddaan bayd iyo laba iyo abyaadba la yidhi oo ama shicira ama waxyaalo ruuxu uu tiriyu kuba inshaado bal uu ku sawdeeyu bal kuba luuqeeyo dee taas waa shaacirna lama odhanayo waa muqanina lama odhanayo kan xirfadiisu ay qinaha ay tahay heesta tahay ee bal markaa hadalkiisii intuu laxni uba yeelo bal xarakaad tan laba socda iyo waxyaalaha laba imanaye waxaan laguba yaqaanaa kaas baa muqani la odhanaya shaacirkiina waaba kaase ruuxa markaa abyaad ama shaqo haba noqoto hawshan dee markaa dadku hawsha ay hayaan waxyaalahan laba yimaadaan ama xoolaa la kaxayn iyo xudahaan laba yidhaaho ama abyaadan kale oo xataa laguba inshaaday dee ma noqonayso uun ruuxii muqaniyo kuma noqonayso haddaba waxay leedahay dadkii lagu yaqaanay heesaha iyo kuwaa may ahayn waa qinahoodii dee muctaadka ahaa iyo inta badan ama dumar la sifaynayay la tilmaamayay ama waxyaalo kale khamro la tilmaamayay ama umuure ee dhacaysayna dadku markaa habkan loo qaadayo iyo sida loogu dhawaaqayo iyo waxaan laga hadlayo waxyaalihii dadka kuba qarsoonaa dee nufuustii shahwaaniga ahayd wax ku kicinaya ku beerayay arrinku taamay hayne hadallada ama shiciradii la tiriyey wax ka midunbay ku dhawaaqayeen taas bayd waana maalin ciideed san baa markaa walaysataa bimuqaniyatayn faqaala abu bakrin abu bakr baa wuxuu yidhi amazaamiiru shaydaani fii beyti rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam ma shaydaanka aswaadiisii iyo markaa mazaamiirtiisii baa rasuulka ilaahay gurigiisii kuba sugan waa inkaara caaisha uu arrinkan kuba inkirayo waanadkii aynu soo maray rasuulka ilaahay inuu gurigaba joogay markaa ha jiifo ha kaba sii jeesto oo waxaani dee lahwigaa iska ay noqoto mubaaxa maalintaa ciidda haba noqdeen ama waxaa iska dee taase laakiin haddana maqaamkii rasuulkii ilaahay dee mu ahayn in tan dhagaysto oo waa kaa kaba jeestay markaasaa wadalika fii yowmi ciidin maalin ciideedna way ahayd faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi yaa abaabakrin abaabakarow ina likulli qowmin qowm kasta waxa u sugnaaday ciidan ciid oo dad kastaaba ciid bay leeyihiinoo dee gaalo jaahiliyadu ciid way lahayd oo gaaladaa kala duwana oo kuwan acyaad leh wahaada kanna yoomkanna ciidunaa ciideennii weeye oo macnuhu yahay yoomka ciidda markay noqoto dee waxyaalaha ama xataa markan farxadii ay jirto sa aroos iyo waxyaalahaasoo kale umuuraha lalaba yimaadee qinaaca qinaha oo kale iyo bal umuuraha adigu farax iyo imbisaadka keenaya maanta waa iska waa wax caadiya waa wax bannaan weeye waa sunno yaynaan kaba cabirine waa bannaan yahay weeyaanoo saas baa rasuulka yidhi maanta waa ciido waa maalin farxadeed umuurahanna waa umuuro markaa iska jaa-isa iska mubaaxa taas ayuu rasuulka ilaahay ku yidhi markaa dee ciideenniina markaa dee waa ciiddii ay dadka muslimiinta lahaayeen waana labadan ciidood oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markuu madiino tegay iyagoo uu arkay laba cishoy ciyaaraan ayuu yihi kuwo ilaahay kuwo ka khayr badan ayaa ilaahay idinku bedelo farxaddii iyo imbisaadkii iyo umuurihii ciiddaa ay laba iman jireenna way uguba sugantao way la imanayaan cibaadaad waaweyn oo dembi dhaafiyo ay ku mutaanna waa loo jideeyey markaa kuwii hore wax idinkaba khayr badan oo dee inagu ciid kala malihiine labadaasaan leenahay ee haddaba wuxuu ihi iska daayo waa maalin ciideed weeye ciidduna umuuraha caynkani waa umuuro iska masmuuxa umuuro iskaba jaa-isa taasba wey marka baabu sunnat lciideyni ilaa ahli lislaam iyadata hore waan aragnay oo salaadii iyo xaasoo xadiidka munaasabadiisa waan soo sheegnay amaa xadiidkan dambe imaka caaisho oo kale marka aan ciid aanu sunnat lciideyn nidhaahno cibaaradan ah wahaada ciiduna ayaa wuxuu tilmaamayaa umuuraha caynkan ee wakhtigaa dhacayba ee abubakarna uu inkirsanaa ciidda munaasabadeeda daraaddeed in shay dee sharca iska jaa-isa ay noqonayso midbi kama cabirayno ee shay mubaaxoo jaa-isa inay noqonayso markaa ahlal islaam dee kolle dee cibaadaadkoodiina kalena gutaan maalintan faraxa la farxayo umuuraha caynkaasi waa sunnihii ciidda ayuu kaba mid yahay waxyaalihii bannaanaa ciidda ayuu kaba mid yahay taas baa markaa uu noqonayaa intan halkan munaasabadu baabulakli yowma alfidri qabla alkhuruuji baabu bayaani lakli bal wuxuu baabaysan yahay caddayntii laga caddaynayay akliga sunanimadkiisa in wax la cuno yowmaalfidri ciidulfidriga qabla alkhuruuji intaan salaada loo bixin oo baabku wuxuu u baabaysan yahay markay ciidulfidriga noqoto intaan loo kicin musallihii iyo halkii ciidda laguma tukanayay inay sunno tahay in wax lasii cunaa dee maaha in lasii dhergee bal wax lasii dhadhamiya sunno inay tahay taas buu baabkeedii yahay oo xadiidkana waaba kan xadiidkii xadaثna mxamed bn cabdالرaحيim qala xadaثna sacيid bn sulayman qala xadaثna hushaym qala akhbarana cubaydالlahi bn abi bakr bni anasi can anasi qala anahu qaal sanadka kolley waan soo wada maray moxamed ibnu cabdiraxiim iyo saciid ibnu sulaymaanna labadooduba sheekhyada bukhaari bay kaba mid yihiin waanaan soo maray waa laba nin oo laba xaafid weeye oo moxamed ibnu cabdiraxiimna waa xaafi saaciqo loo yaqaanay bukhaarina malaa sanad baabuu kaba geeri horeeyey waa sheekhyadiisii yaryaraabuu noqon amaa saciid ibnu sulaymaan kolley waa sheekhyadiisii waaweynaayo halkan waa siduu kagaba wariyey walow dee laba boqol iyo shan iyo labaatankii uu isagu dhintay se dee boqol buu malaa markaa gaadhay da-diisu waa dadka atbaacu taabiciinta la kulmay raggoodii ugu waaweynaaye isaguna waa hiqey laakiin maanta xadiidkan baanu isaga ka maqlin oo dee waa siduu kaga warinayaa ese waa sheekhiisii axaadiid kaleba uu mubaasharatan uga qaato ugaba wariyey hushaym ibnu bashiir cubaydullahi ibnu abibakr ibni anasna waa anas ibnu maalik baa u awowa waana nin hiqo atbaacu taabicmee taabiciintii yaryarayd kaba mid ama dabaqadii zuhri iyo qataade iyo waa kan awowgii wax ka warinaya awowgii buu la kulmay qaala wuxuu yihi cubayd anas kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa laa yaqdu mid aan ka lihin yowmaalfidri maalinta ciidulfidriga xataa yaakula ilaa uu cuno tamaraatin xabada timir ah oo maalinta fidriga xaggii musallaa umuu bixi jirin oo uma ka lihi jirin ilaa horta midhar timiro ah sii cuno وقال مرجأ بن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا ومعلق انتني oo dee muraja ibnu rajaa himaan bukhaari lamuu kulmin sheekhadiisii ka mid maaha waa sidadii u dhaxaysay way xadfantao waa mucallaq siiqatu jasmin uu ku tacliiqiyey ninkan muraja ibnu rajaa aburaja ilbasri laydhaha kolley nin xaafido rajaa laydhahna waa dhalayba oo laakiin dee bacda asxaabi sunan ay wax kaba wariyeene waa nin kolley sidoo sharaxaba kuba sugan aimadu ay isku khilaafsantahay waayo meelaha ugu dambeeya markuu sharxayuu leeyahy mukhtalafun fi lixtijaaji bih waa la ysku khilaafsan yahay xujaysiga la xujaysto bukhaarina halkan unbuu ku leeyahay wax kale kuma laha halkuna waa tacliiqaasi u leeyahay waayo bacdigood way daciifiyeen aimadu mid iyo laba wax ka badan baa daciifiyey abu zurca iyo mala qolooyinna way tawhiiqiyeen oo dee waa markaa waa san ikhtilaafka aimada iskuba khilaafeen ixtijaajka la xujaysanayo xaafid ibnu xajarna wuxuu kaba cabiraa markaa taqriib saduuqun rubamaa wahim waaba nin run badana ah laakiin kolkol aqlaad ama akhdaa waxyaabahan ay u daciifinayeena way kaba dhacdaa bukhaarina meel kaleba kuma laha halkanna waa tacliiqa bal kutubta kalena kuma sugnaa oo kutubta kale usuushaana riwaayo kuma laha intana markaa kolley fawaa-id baa uu tacliiqan u keenay dhowr faa'iidee culimmadu halkan ay sheegaanoo mid weeyaane aimada qaarkood baan hushay markay noqoto xadiidka dariiq labaad bay kaga wariyeen axmed iyo ragle oo ay kagaba wariyeen oo waa iyadoo bal matalan hushaym kaba warinayo imaka sanad labaadoo jiroo uu kaba warinayo hushaym maxamed ibnu isxaaq maxamed ibn isxaaqna nin xafs ibnu cubaydillaahi ibnu anas laydhaah uu ka warinayo kaasna anas kaba warinayo waa dariiq kale markaa barhkood baa kaba dhigayba dee halkan waana talabaadna hushaym imaka adigu saasuu kuba wariyayoo halkaasoo kalea ay wax ka yimaadeen markaa wuxuu halkan ulaba yimi horta inuu ku caddeeyo hushayme inaanu la goonino dariiqan saciid ibnu suleymaan can hushaym dariiqan inaanu dariiqaasi ku keli ahayne dariiq labaad uu jiro oo bal hushaym laguba raacay oo hushaym cid kaloo la warisay oo cubaydullaahi ibnu abi bakrin kaba warisay inay jirto waa muraja ibnu rajaa oo hushaym ina cidi kuba raacday markaa labada dariiqba waa sugan yihiinuun hushaym taasi iyadu waa mid waa inuu taa kuba caddeeyo arrinta kale ay balmatalan faa'iidada kale kuba suganaa halkaa hore maxaa inoogu sugnaa akhbaranaa cubaydullaahi ibnu abi bakr ibni anas can anasin can baa meeshii kuba sugnayd riwaayadan mucallaqa ana maxaa sug inoo jirta xadaanii cubaydullaahi qaala xadaanii anasun oo tasriixa inuu cubaydullaahi awowgii kaba maqlayna riwaayadan baa inoo soo kordhisay arrinta saddexaad ee kuba suganna halkaa hore muxuu ahaa xataa yaakula tamaraatin xabado timiru cuni jiray timiri ma shafci bay ahaayeen ma witri in ziyaada inooguma sugan oo wayaakuluhunna waa cunaya witran xaala kownihinna witra waa iyagoo witri ah macnaa dee xabadood toddoba xabadood ka soo qaadsay riwaaya ku timi shan saddex adigu waa iyagoo witriga rasuulka ilaahayna kolley witriga waaba dee umuuraha caynkaasa waa umuuro uu dhowri jiray oo uu ihtimaami jiray iyadooy barhkood yidhaahaanba dee witrigan waa dee ishara ilaa waxdaaniyat illaahi tacaala ee umuurtiisa dhammaanteed tabarukan bih waa wuxuu laba iman jiray bal fawaa-idaas baa saddexda ah ayaa inooguba sugan intan mucallaqa ah ee bukhaari riwaayada hore kuba xoogeeyey taasi iyadu waa xagga sanadkii wixii nooguba sugnaa xagga kale bal cunitaanka maalintan la cunayo dee waa sunne inaanu intaanu bixin ruuxu wax sii cuno bal waxa weeye walibana timirtuna dee rasuulka ilaahay waa midhar timira ayuu qaadan jiray oo ay leeyihiinna timirtu kolley waa shaygan macaanoo waxaa waxyaalaha macaana khaawasteeda kaba mida inay basarkii soomkii daciifiyey ay xoogeeyaanoo waaba wax loolaba iman jiray umuuraha ay culimmadu muujiyeen halkanee xikmadda kuba sugan in qabla salaad laba cunana dee soom baa lagu soo jiray waajib ah oo bacaa dhici karta dadka qaar waa kuwa ictikaafsanaayo weliba guryahoodii hadday doonaan aan tegin walow dee ictikaafka u dhammaaday haddana in badan say yeeli jireen ciidday horta saa kuba tegi jireenba haddaba si aan looguba malayn inuu ilaa ciidda laga tukanayo iyadana in lasii afxidhnaadaa meesha ay jirto mustaxab ay tahay ama laasim ay tahay ayaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uba degdegi jiray oo dee inay maalintii maalintaa ka horeysay soomku waajib buu ahaa yoomkan ciidana xaaraan buu noqday haddaba degdeg rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh u degdegaya arrinkan iyo imtihaalkaas ayuu tan uba sii cuni jirayoo bal umuurahaas bay ka dhigeen xikmadda cunitaanka iyo bal waxay rasuulka ilaahay intaanu salaada u bixin uu wax sii cuni jiray bal taaba weye ruuxu haddaanu timir helin uu wax kale uun yar dhadhamiyana dee way u noqonaysaa una waayo waa in bal lasii afuro uun intaan la tegin musallaha waana sunnee waajib ma aha bal baabkii kaasaana markaa baabul akl yowmalfidri qabla alkhuruuj amaa maalinta ciidu naxri maxay tahay waa kan baab kale u dhigtay oo wuxuu hi baabul akli yowma naxri ay baabu bayaani lakli waxa weeyaan cunidii wax la cunayay yowma naxri bal waqtigiisu goormuu yahay goormaa wax la cunayaa bal taas buu cadaynteedii iyo baabkeedii yahay wuxuuhi musanifku raximah llahu tacaala xadaثna msdd qal xadaثna ismaaciil can ayuba can muxamadi can anasi qaala anahu qaal ismaaciilku waa ismaaciil ibnu culaya ayuubna waa sakhtiyaani muxamedna waa inasiireen wuxuu hi anas ibnu malik qaala nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa yihi man dabaxa ruuxa gowraca neefkiisa odxiyada qabla salaati salaada ciidda horteed falyucid neefkaasi odxiyo uma noqonayo neef hirib uu qashay un weeye ee ha ku celiyo mid labaad ha qalo salaada dabadeed saas baa rasuulka ilaah yidhi iyadoo salaaddii la tukadayba fa qaama rajulu nin baa kacay kollay bal waxay noo soo socda xadiidka bara ibnu caasib nin magacowgii dee waxaa dhici kartana inuu kaa yahay iyo inuu mid kale yahaybe fa qaala wuxuu ihi haada kani rasuulka ilaahi buu leeyay yowmun maalin weeye yushtaha fiihi laxmu dadku ay xiiseeyeen hilibkoo la xiiseeyo dee dadka inta badan qalanaya kii aan haysan iyo kii isagu haystayba waa maalin hilibka la jeceliyo la doono oo taas waaba tan adaaxida la qasho wadakara waxaanu sheegay ninkii min jiiraani waa xaggii jaarkiisa wuxuu ka sheegay faqri iyo baahi oo dadkaa jaarkee kuba xeeranna dad aan waxba qalanahay oon waxba haysan ama faqri meesha uu jiro kuwaasuu sheegay markaas oo ujeeddadu wuxuu leeyahay dee maalintanna waa maalin hilibka la xiiseeyo jaarkayguna waa dad baahan baa jiray marka waan degdegay oo waxaan sidhi waxa ugu horeeya la cunaa neefkaaga haba noqdo oo intii salaaddii horteed waan soo qalayba bal malaa waxbu ka soo cunay fa kaana nabiya sala allahu calayh wasalam wuxuuhi rasuulka ilaahi waxaad moodaysay sadaqahu waxan uu ku cudur daartay taqdiimkan iyo degdegan inuu hadalkii u rumeeyay oo dee waa hadal looguugu garaabay weeye arrintaa uu sheegtay iyo waxyaalahan ku xambaaray degdega walow dee cibaadadii ay halkeedii tahay qaala markaa wuxuu ihi ninkii wa cindii agtayda jadacatun axabu ilaya min shaatay laxmi waa jadaco waa adigu bal matalan taasi sanaduun ay u buuxsantay weeye adhiga markay noqoto sanadii ay u buuxsantay oo axabu ilaya xaggayga in waxa weeye looga jacayl badayoon kaba jeclay min shaatay laxmin laba neef oo kuwa hilib kaleba ah oo ka waaweyn aan kaba jeclo ujeeddadu waxaaba weeyaan ee waxayse kolley ribay hayd ama orgacbaabo haba noqdo waqtigii uu odxiyo gelayay ma gaadhin laakiin dee malaa guriguu ku hayay iyo taas iyo neef aada u shilisba weeye markaa wuxuu leeyahy waaba kaba jeclay shaatay laxmin baaba kaba jeclaa taasaa agtayda kuba sugan farahasa lahu isagii buu u ruqseeyay annabiyu sala allahu calayhi wasalam falaa adri mag ogi abalaqati ruqsatu ruqsadaa jadaca in odxiya laga dhigtaa inay gaadhay man siwaahu ciddii aan isaga ahayn amla inaanay gaadhin anas baa lahoo indee isaga uun maanta baahidaa uu sheegtay iyo arrintaas iyo neefkiisii oran odxiyo u noqon wuxuu haystaana maanta kan ay tay taa rasuulka ilaahay ugu ruqseeyo isaga ay kaba gudday odxiyo oo isaga gaar u tahay iyo inay dee ruqso caamo tahay oo jadaacadu ay dadka ka wada gudayso taa ma garanayo adaaxiyo meesheeda horta ma joognay laakiin dee ciiddii yaaba awaabteed baan kuma jirnaa aimada qaarkoodna halkan baabay dee saaxibu sharxi sunniya ay usoo qadimaanba adooxida iyo xukunkeediyo meel dambe kuma keenaan bal waxa ay tahay horta adxiyadii waatano waa camal ibnu aadam laba yimaado maalintaa ciidda camalka uguba mudan ilaahayna uguba jecel yahay ajri badanna way leedahay taas waa midoo dee axaadiid bay nooguba timi dee waxaana jirto shareecadii da- bay xadaysay neefku hadduu da-daa ka yaryaanu udxiyo noqonahayn markaa markay noqoto adhiga oo kale riya iyo ido isku mid maaha idaha marka ay noqoto neefkii sanad jiray ee waa kaa jadaacada la odhanayo odxiyo u gelaya kii sanad jira sanadii labaadna markaa gelaya laba jirsanaya odxiyo uu gelaya jadaacada adigu iduu way gelayaan kolley lafdi xadiid muslim daahirkiisao si haddii marka la waayo muslimna inuu gelayana culimmadu kolley dee waxay ku xambaareen taasi waxaan daahirkiisa uu keenaya ahayna jadaacadu way gelaysa riya marka ay noqoto kaasi ma gelayo ee waxaa gelaysa musinnataa ay yidhaahaan waa mid laba sanadood ay u buuxsantay oo markaa saddex jirsanaysaa riyaa gelaysa taaba weeye kolley lo-dana waa la mid gelaysa waa markuu lix jirsanaya ayuunba odxiyo gala ee waa musinnadiisii laakiin isagu dee inta ka horeysa ma geliyo isaguna taa aranka yahay ma gelayo haddaba markaa maxay ahayd jadaacadan maxay tahay haddii ay ida tahay way ka gudi lahayd marka horeba ruqso uma baahdeen ee waa riyay ahayd waqtigay ka gudaysayna may ahayd saas daraaddeed buaanu laakiin waa neef shilis oo hilib lahaa isagiina waaba ka wax kale mahayntiisii kalena waxay ka noqotay neef dee uu qashay unbay kaba noqotay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh u ruqseeyey laakiin bal xadiidka ka dambeeya baraa warinayo ayaa xaaladan oo kale ay timi ayaan ku ogaan doonaa inay ruqsadu caam tahay iyo inay ruqsadu khaas tahay bal matalan taas b xadiidkan bal intaynaan qeybta kala gaadhin oo kaa ka yar geed dheer aan gaadhin halkaa hore baabulakli yowma alfitri qabla alkhuruuj buu ruux sheekhu ku qayday oo marka maalinta fitriga cunidii wax la cunayay intaan salaada loo bixin taas kanse wuxuu yidhi baabulakli yowma naxri wax qaydi lama socdo oo qabla alkhuruujna muu odhan bacda alkhuruujna ma odhan oo waqti mucayana kumuu qaydin bal markaa gees marka laga ega xadiidkan bay leeyihiin anas waa sida uu imika sheekhu kala soo noqonaya ibnulmunayir oo kale iyo xadiidka inoo dambeeyay yowmu aklin wa shurbin kana yowmun yushtaha fii laxmu alfaadaha kuba sugan ayaaba waxay dee uu soo arooriyey wax waqtigu ay ku qaydnaayeen may jirinoo san baanu uba qaydin ee laakiin bal waxaa jirta axaadiid soo aroortay iyaduna baabka kuba soo aroortay sheekhu yaanuba warhinbao kala qaadaysa labadooda oo markay ciidulfitriga noqotona qabla alkhuruuj in dee ay mashruuc tahay sunnana tahay in wax la cuno laakiin marka ay ciidda naxriga ay tahay in noqoto bacda salaat iyo ruuxii dee odxiyo dhahaana hadduu doo odxiyadiisii waxuu kaba cuno bal taasoo kale ayaaba waxaana tirmidiya ay wariyeen rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh laa yakhruju yowma alfitri xataa yadcam walaa yadcamu yowma aladxaa xataa yusalli maalinta fidriga muu bixi jirin ilaa wax cuno adxaana ilaa uu soo tukado waxba muu cuni jirin bal taas bayidhi kolley axaadiidaasi tay keenayso waa say fuqahada intoodii badnayd waa dhowr riwaayaa meesha kuba timi ay qaateen oo waxay labadooda ayay ka dhigaan mid kastaba waqtigii dee bal mashruuca uu bal matalan isaga waqtigii ay ahayd sadaqadiisa lala baxayay ayaa cunitaankiisunayo ciidulfitriga fitriga waxaa la bixiyaa dee qabla salaad waana cunidiisii kanna waxaa lala baxaa adaaxidii laba qalaaba dee sadaqadii udxiyada lala baxayaa bacda salaad markaa marka jaanibkaa la eego isagana kana waa waqtigii dee ay cibaadadiisa sadaqadadii ay jirtay bal adigu sheekhu waxaanu qaydin axaadiida ku timi xagga kala qaadkan iyo ciidul adxa dabadeed in la cunayo intaba asaaniideeda maqaal baa ku sugan ama nooc dacfi baa jira sheekhu markaasan baad u qaydine laakiin dee majmuucooda markaan eegno iyo culimmada fuqahada intoodii badnaydoo iyagu kuba tegay ayaaban leenahay yaanu dee bal imika heerkaa imika inoo sugan ee ciidulfidriga gaadhin ciidul adxaa in markaa dambe un wax laba cunee axaadiid kala duwanna way soo arartay sanadkooda maqaal ha kuba sugnaado fuqahada intoodii badnaydba qowlkooda weeyo ay leeyihiin marka lasoo noqdo ayaa isagana wixii la dhadhaminaya ruuxa ama quraacdii ama udxiyadiisii ha noqoto ama dee cuntadii kale ee dee waxa weeyaan la yskaba cunayay iyo dee taa inagu caadada aanuba leenahay umuurahaba noqotee taas bay noqonaysaa bal taas bay tahay oo imika laakiin wuxuu qaydi waayey dee waa arrinkan isagoo ishaaraya marka maqaalka meelaha kala jira iyo taas buu qaydi waayey wuxuuhi musanifku raximah llahu tacala xadaana cuhmaanu qaala xadaana jariiru can mansuuri can shacbiyi can ilbaraai radia allahu canhuma bara ibni cazim radia allahu canhuma baradna waa saxaabi kole xadiidkiisana waa xadiidkan imakaan kaba soo baxnay bal in shacbi markii hore zubayd baa kaba warinaya imaka shacbi uunbaa mansuur ibn lmuctamir kaba warinayaaye waa xadiidkii baabu sunnati lciideyn inooguba horeeye weeye kii oo dheer ayaa muxuu yidhi qaala wuxuu yihi aabihii cazimna waa saxaabiyo saasaan radia allahu canhuma ay meesha inooguba sugantahe khadabana nabiyu sala allahu calayh wasalam yowma aladxaa rasuulka ilaahay baa noo khudbeeyey maalin adxa ah bacda salaati waa salaadii dabadeed faqaala wuxuu yihi man sallaa ruuxa tukada salaatanaa salaadayadan oo kale oo salaadaydu ciid wanasaka qalana nusukanaa waxaan aan qalayne odxiyo oo dee waa waqtigan salaada dabadeed faqad asaaba nusuka macnaa cibaadadii ahayd maanta dhiig in ilaahay looguba dhowaado la daadiye odxiyada ahayd uu waafaqay uma nasaka ruuxa qala weeye qabla dabaxa weeye ama naxara qabla salaati salaada horteed neefkiisii sii qala odxiyada ahayd fainahu qabla salaati fainahu qabla salaati waa salaada horteed ayuu ahaaday dabxigiisiio walaa nusuka lahu nusug uma sugnaanin wax nusuga maahe waa neef uu qashay uun taasba weeye kole san baa demaka kitaabkeena dhacday fainahu qabla salaati walaa nusuka lahu halkaa wowda nasaa-i oo kaleo xadiidka wariyey isaga wowdu kumay sugnaynoo dee iyadaana xagga laqbada taasaa sii mudan oo laba idhaaho fainahu qabla salaati laa nusuka lahu weeye fainahu isagu dee waaye qabla salaati waa nusugiisaan salaada horteed haddii uu dhaco laa nusuka lahu nusugumaba sugnaanin bal taasi way laakiin halkan tan inoo taalla buu leeyahayna waxay kuba tawji lagu tawjiihin karaa in aan wax qadarin oon idhaahnaba fainahu qabla salaati laa yujziu weye kama gudayo oo walaa nusuka lahu nusugumaba sugnaanin waa haddii aan dee wowdanunba la tawjiihiyo ee bal taasba wey saasaa rasuulka ilaahay yidhi ninkii qabla salaad gowracay waqtigii ma gaadhin odxiyo la gowracayay oo markaa hilib inay noqoto mooye uma sugnaa faqaala abuu burdata bnu niyaarin abuu burdata bnu niyaar waa saxaabi ansaara laga yaabaa inaanu aws iyo khasraj ka dhalanayn laakiin dee waa dadkii la deganaa khaalulbaraa'i baraa ibnu caazib ayuu abtigiina ahaa ninkaasaa yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow fa innii anugu nasagtu waxaan qalay shaatii shaatadaydii qabla salaati salaada horteed wa caraftu waxaan gartayna oon ogaa ana alyowma maalintow yowmu aklin wa shurbayn maalin wax la cuno la cabe inay tahay soomkuwa oo ka xaaraamta ah wa axbabtu waxaan jeclaystay oon jeclay an takuuna inay noqoto shaatii shaatadaydu awala maa kii ka ugu horeeyay yudbaxu la gowraco fii beyti aqalkayga wax lagu qalo ee si jiraankiisiyana isagu oo horeyn uu siiyo ayaan jeclaaday fa dabaxtu shaati shaatadaydii waan gowracay wa taqadaytu qabla an aatiya sala bal waxbuu ka soo cunay oo waaban dee alqadaana gelinka hore wixii la cunoo dhanba qado waa la yidhaahaaye waan soo qadeeyeyba ama waxbaan soo cunay qabla an aatiya salaata intaan salaada iman eeg jahlina waa u geeyay arrintu laakiin waqtigii may waafaqin qaala wuxuu yidhi rasuulka ilaahay shaatuka shaatu laxmin macnaa ujeeddadu niyadaa fiicanuu kuba qala iyo ti umay cudurdaarinoo kamay dhigin ee odxiyadii kaba guddo neefkaagaasi waa neef hilibu macnaa waa neef loo qashay dee ruuxu iska qashay uunu hilibkiisa isagoo ujeedeen u jeedin cibaado iyo qurba iyo ilaahad ugu dhowaatin kaasuba weeye neefkaagu qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayow faina cindanaa agtayada waxaan ku suganoon leenahay canaaqan waxar waa halkii tii hore jadaacadii dee bal xadiidkii hore anas waana suurtagalkan inaan kuba fasirno in lana waxar baa noo sugnaatay jadaacatan jadaaca oo imika ilka jabisa ujeedadu sanad ay u buuxsantay waa adigu waxa laga yaabaana waaqacadu inay tii unahay de waayo ne meeshan baa la wada joogo maqaamkii ciida iyo halkii baa la joogaa waqtiga rasuulka ilaahay khudbeeyey baana hadalkani dhacay hiyo iyadu axabu ilaya iyadaanan kaba jeclay min shaatayni waa neef waa waxar sanadunbaa u buuxsantay musinna maaha waa jadaco iyadaanan kaba jeclahayba dee waanantaan leenahay biitifaaqihim riyaa marka ay tahay neefka caynkaasi ma gudayo odxiyo ma noqonayo min shaatayni laba shaato iyadaaban kaba jeclaye afa tajzi cani ma iga kaafinaysaayo haddaan taa qalo odxiyadii may noqonaysaa qaala rasuulka ilahi wuxuuhi nacam haa walan tajziya can axadin bacdaka kama gudayso axad dabadaa waa ruqse isaga u ruqseeyey ee waaqaco kale oo ruux kale u ruqseeyeyna waaba kitaabka meel way kagaba iman doontaa laakiin waa ruqsa weeye halkii uu anas lahaa nuu ma garanayo inay ruqsadu isaga ku gaar tahay inay cid kala gaadhay maya cid kale ma gaadhsiisno iyada biitifaaqi ahlicilmina jadacada maczigii ma gudayso kama gudayso ruuxii jadacada laakiin iduu way gudayaan oo imaka neef yaroo baraaro sanadun marka ay u buuxsantay hadduu ruuxu adxiyo u qalo kol hadduu ida yahay waa ka gudayaa laakiin qaybtan kale riyihi kama gudayo waa kan rasuulka ilaahay lan tajziya can axadin bacdak taas baa rasuulka ilaahay gu yidhi bal labada xadiid bata inooguba sugan horta waa amarkan odxiyadu aada iyo aada inuu uba adag yahay dee culimadu mawaajibba mise waa sunna waa ukun khilaafkoodu yahay in bal markaas waxaa kaloo iyada inooguba sugan halkan sharaxa shaarixay kuba sugantahe ruuxii muftiga ahaa ee su-aal laba weydiinaya haddii ruuxii mustaftiga ahaa ee su-aasha weydiinayay inuu waxan dee wardaaba ku dhacay ama waxbaa haysta inuu run sheegayaana way u muuqatay bal inuu ruqso u doondoono wixii ruqsaa uma doondoono dee isagu ruqso uu waxyi ugu helayaa ma jirte laakiin waa ruqsasii jirta haddii ruqas oo bal wixii uu sahli karayo uma sahlo inay dee markaa tan ayaa inooguba sugan xadiidkan buuidho xataa wuxuu leeyahy xataa low istaftahu ithani fii qadiyatin waxida jaaza an yuftiya kula minhuma bimaa yunaasibu xaala haddii qadiyo keliya laba ruux ay kaba fatwo dalbaan dee kollayna in oo ruqsa iyo dee ama xaal adigu laba xaaloo kala duwanna dee jawaab ay u noqon karto haddii jawaabti kala badhe isagoo umuurtan ictibaarinaya basi kuma sugna ayuu leeyahay bal waxa weeye waa waxyaalaha xadiidka waana axaadiid inagu soo noqnoqon doonta ama xadiidkan bara uu soo noqon doonaa bal intan cashar ku jirna waxaan rajaynaya inu haddana soo noqdeen baabulkhuruuji ila lmusallaa bikayri mimbarin baabulkhuruuji bixidii la baxayay buu baabkeedii yahay caddaynteed ila lmusallaa meeshii ciidda laguma tukanayay bikayri mimbarin iyadoo wax mimbaroo la dhigtay halkaasi aanu jirin oo loo saaray ee dee waa istaagaya uunoo lugihiisu isku taagay markay noqoto dee waa dhulkaa bannaan dadkiina meel bannaan oo siman bay jiraanoo kolley hadduu istaago ugu wada muuqanaya ee waxa weeyaan mimbar la-aan iyadoo dee laba khudbeeyo oo halkii musallaana ama ama meeshii bannaanayd laguma tukado bal taas bayaankeed ayuu baabkeedii yahay xadaanaa saciid bnu abi maryama qaala xadaanaa moxamed ibnu jacfarin qaala ahbaranii zaydun عن عياض بن عبد الله بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري قال أنه قال بل عياض بن عبد الله بن أبي صرح كل عبد الله بن سعد باك ودن بيوان قريش ورير بني عامرة دي وحن في عبد الله بن سعد بن أبي صرح oo sacad baa ka sii dawaanan taabici oo dhexe oo taabiciintii dhexe ka mid oo siqo kutubta lixdaaba dhammaan riwaayo ku wada leh daba can abi saciidin alkhudriyi qaala annahu qaala kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu a yakhruju mid baxa yowma alfidri maalinta ciidulfidriga iyo waladxaa ila almusallaa masjidka dadka kumuu tukin jirine musallaha ciidda ayuu u bixi jiray rasuulka ilaahay waana meel buu leeyahay madiina dee waqtigaa hore macruuf bay ahayd meel la yaqaanay ahayd waxaana sharaxa igu sugan beynahu wa beyna baabilmasjidi alfu diraacin qaalahu cumar ibnu shaba fii akhbaari lmadiina can abi khasan alkinaaniyi saaxiibi malikin oo masjidka iyo albaabkiisa iyo halkaa musallaa kun diraac ayaa u dhexaysa adigu dee masaafo saa usii dheer ma aha cumar ibnu shabo kitaab madiine uu kaga waramo leh ayaanu kaba soo noqonaya isaguna n abi khasaan oo malik saaxiibkiisii ahaa ayuu isaguna malaa kaba warinaye bal waa kolley kamay dheerayna waa musallihii ciidow halkaasuu rasuulka ilaahay uba baxayay kolleyna rasuulka ilahay halkaasunbuu uba bixi jiray oo dee waqti baa lasoo naqliyaa intuu roobda-ay aanu bixin kol haddii marka kale dee musallaha ayay ahayd salaada ciidda saa mashruuca rasuulka ilaahayna sunnihiisu ahay markaasaa fa awalu shayin shaykii ugu horeeyo bada-a bih uu rasuulka ilaahay ku bilaabay ama yabda-u bihi uu ku bilaabayay asalaatu salaadaeedo waxaa ugu horeeyay markuu musallaa gaadho uu ku bilaabi jiray salaadun bay ahayd uma yansarifu waa gadoomayey salaaduu kaba baxayay fa yaquumu uu istaagayay muqaabila annaasi isagoo wax mimbaro u yaallaa jirin meel saruu fuulay aanu jirin isagaa istaagayay dadka hortooduu istaagayay baa weeye oo riwaaye ibnu xibbaan iyo fa yansarifu ila annaasi qaa'iman fii musallahu halkii uu ku tukaday isagoo taagan ibnu khusayma riwaaye uu leeyahay khadaba yowma ciidin calaa rijrayhi maalin ciideed baa rasuulka ilaahay lugihiisa ayuunbu ku khudbeeyo meel uu fuushanaa may jirina bal saas bay ahayd dadka hortooda isagoo xaggii dadka usoo jeedsanaya wannaasu juluusun calaa sufuuf iyagoo ay dadkuna fadhiyaan oo sufuuftoodii ay salaada ku tukadeen ay u fadhiyaan fa yaciduhum uu waaninayay wa yuusiihim uu u dardaarmayay wa yaamuruhum waa khudbadiibaa dee waxyaalahan kulansanayse waanu amray fain kaana hadduu ya yuriidu mid doonaya an yaqdaca inuu gooyo oo uu diro bacan ciidan waa qeyb ama daa'ifo ciidanka kaba mida qadacahu markaasuu magacaabayo uu dirayuu goynayayba weeye halkaas aw yaamura amase hadduu doono inuu amro bishayin shay amara bihi waa amrayo oo ujeedada khudbadiisu walow wacdigan iyo wasiyadan iyo amarkan ay kulansatay haddii wax kaloo uu fulinayo sa ciidan uu dirayaba ay tahay iyo u saarayo ama wax kaloo uu dadka farayo waa laba iman jiray halkaasu kulaba iman jiray uma yansarifu markaa haddana xaggii guriga ayuu u kacay oo uu noqonaya qaala abuu saciidin abuu saciid baa xadiidka warinaye wuxuu ihi abuu saciid falam yazal kama soolin annaasu dadku calaa daalika arrinkaa inay ku sugan yihiin oo macnaa rasuulka ilaahay waa wafaaday abubakar iyo cumar iyo cuhmaan dee cali markii dambe isagu ciraaq buu tegaybe iyo saasay xaaladoodu ahaydoo khudbadda salaaday tukanayeen dabadeedna khudbaday aqriyayeen oo khudbaddu way ka dambayn jirtay jaanib kalena wax mimbaroo halkaa yaalay muu jirin oo way istaagayeen oo saasunbay dadka iyaga hortooda iyagoo taagan bay khudbayn jireen marka wuxuu hi arrinku taasunbuu calaa dalika xataa kharajtu ilaa aan baxay maca marwaana marwaan maci walxaal waa amiiru lmadinati waa marwan ibn alxakam cuhmaan ibnu cafaan naadeerki waana mucaawiyat bnu abi sufyaan cahdigiisii iyo waqtigiisii weeyo isaga ayuu waali iyo naa'ib buu madiine ugaba ahaa haddaba maalin ciideed bay noqotay marwaanna isagaa waaliga madiine iyo dee isagu ah oo madiine kaba madaxa iyo dee wixii ku dhow markaasaa wahuwa amiirulmadinati mar wayse soo raaceen way wada socdeen abuu saciid fii adxaa u fidrin ciidu adxaa ma ciid fidri falama atayna almusallaa markanu soo gaadhnay halkii musalliida dadkina way sii joogaane idaa mimbarun eeg mimbar ma jirin weeye ilaa muddadaasoo dhan idaaidaadu waa tii fujaayadaydu wuxun baaban arko iguma soo kadiyey mimbarun mimbar banaaha uu dhisay kathiiru bnu salt oo mimbarkii masjidkoo lasoo saaray maaha oo halkan la keenay ee waxa weeyaan waa dhoobaa lagaba dhisayoo dee inay meeshu waa dhulkaa bannaan hadhow haddii laga tago dee mimbarkiina halkaasuu kuba dayacmaya ama qoryihiisii baaba la qaadanayaae waa dee la dhisay oo deked lagaba meeshiibaa wax laga dhisay haddaba waxaa dhisay nin kathiir ibnu salt laba odhanayay kaas baa dhisay kollay dikrigiisuna waa inoo imanayaayo waxa uu dhisayna aqalkiisa meesha ku yaalayoo dee axaadiis baa inoo dambaysaba markii lagaba hadlayeyna wuxuu yimiba halkaa meeshaas dee daartaa kathiir baa kathiir daartiisuna way kaba dambaysay in badan bay rasuulka ilaahay kaba dambayse markii dambe markay meeshii mashhuur ku noqotay oo musalli ayaabay calaamo uba noqotayoo tan baa iyadoo waqti aanay jirin ay xadiidku kuba tacalluqsan yahay ayaa haddana dikrigii daartaasi soo gashay waayo meeshii bay kuba taallo xagga qibladay kaba xigtay weliba waxaana uu halkan aniga sharaxay uguma sugan kathiir ibnu saltahan waa nin taabiciyo weynoo kathiir ibnu salt ibnu mucaawiya ayaa la yidhaha reer kinda waana taabici weyn buu yidhi waqtigii rasuulka ilaahay buu dhashay waqadima almadiinata huwa cibaara ay taalla aniga waana marka safxada dhammaadkeeda un laba sadar unbaa kaba hooseeya waqadima almadiinata huwa akhaweyhi bal haddii xataa aan tasniye aan kaba dhigno dee waxay daahirku ahaan la inay waa faacilkii eh in wa akhawaahu laba yidhaaho waa mid wa akhuuhu markaa sanbaa iigu yar sugan oo kolley waa sii dee bal maalan meesha laakiin cumdatulqaari oo kaleo iyadna cibaarada nafteeda dhigay waxaa ku sugnayd kitaabkiisa waqadima almadiinata huwa wa ikhwatuhu oo halkaas ya-da ay ta tahay dee icraab ahaana waa si dee saliima weeye oo wax ishkaali markaa ma jiro oo isagiiyo walaaladihii laakiin way ka dambeeyeene madiinuu yimi waa yaman iyo xaggaasay kaba yimaadeen markii dambe uu madiino degay oo reer bani jumaxna xilfi buu laba galay taas waxaanay soo naqliyeen magaciisa markii hore qaliil in la odhanayee cumar ibnulkhadaab kathiir uuba bixiyey taasba uu bixiyey dee cumar iyo waa ka maqlay iyo cid kaba dambaysayba markaasi ciddii kaba dambaysay oo waa nin markaa magac iyo sharafnaba lahaa kathiir ibnu saltiya saxaabi maaha macnaa isagaa meeshan gurigiisuna waa ku dhowaayo gurigiisaa meesha ahaaye isagaa dhisay meel laysku taagoo mimbar ah marka wuxuu yihi abu saciid fayda marwaanu wuxuu baaban arkay haddana waa ti uun yuriidu inuu doonayo an yartaqiyahu inuu mimbarkii fuulo qabla an yusaliya waa arrin kale mimbarka waqtigaa meeshaa lama geyn jirinoo waa geeya waa kaa mimbarka sameeyey jaanib kalea meeshii jiro oo way wada socdaan gacmahays haysteenba markaa markii ay soo gaadheen musallihii ayuunbuu xaggii mimbarkii u dhaqaaqay waxaa u dhaqaaqaya mucaawiya m waxaan u jeedaa marwan yuriid wuxuu doonaya in yartaqiyo qabla an yusaliya intaan tukano fajabadatu bithawbi maradiisii baan soo jiiday dee sa wuxuu wadaa war dee salaada ka horeyso xaggii salaaddii buu usoo jiidaya abu saciid baa soo jiidaya kolley jabada dee waa si ay taallaa waxaan filaya waa idiin wada taallaa un oo jimka iyo in daal u dambeeyo ba'duna ay dhexda ku jirto xarafka labaad ay tahay jabada dee ficilkaana wixii aada u mashhuurkaana jadaba ayuu ahaa oo daalku in horeeyo badna ay dambeyso waana macno keliye bal dee kolkol bay idhaahaan jadabadan markay me jabadadani waa maqluubu jadaba jadaba oo la isweydaariye bal haddii jabada la idhaha iyo haddii jadaba la idhaaba macnuhu waa soo jiidkii isaga xagg isagii baan soo jiiday maradiisii baan qabto wuxuu doonayaa halkii si uu dadkii u tukiyo markaasuu jabadani isaguna waa ijiido waa iskaba dhuftay fartafaca mimbarkiibuu fuulay fakhadaba waa khudbeeyey qabla salaati salaadii horteed faqultu lahu waxaan ku idhi hayartum wallaahi waa dooriseen sunnihii rasuulkii ilaahay ilaah baan kuba dhaartee faqaala wuxuu ihi abaa saciidin abaa saciidow qad dahaba maa taclam wixii aada ogeyd uu socday hadalkaasuu ugu jawaabay qad dahaba waa tegey maa taclamu macnaha wixi aad ogeyd waa laga guuray buu leeyo waa wax tegey oo wixi aad ogeyd waa tegey faqultu waxaan ihi maa aclamu waxaan ogahay ayaa wallaahi baan ku dhaartay khayrun ka khayr badan mimaa laa aclam waxaan xaadiidkaeen hore u jirine rasuulka ilaahay dabadiyimi waxaan anigu ogaa ee la samayn jiray ayaa kaba khayr badan markaasaa isagoo sababta u sheegay u yihi faqaala ina naasa dadku lam yakuunuu may ahaan yajlisuuna kuwa fadhiista lana anaga bacda salaati marka salaada laga baxo dee waa sida ninagaba loo badan yahay ayay iska kacayaan oy dareerayaanba markaasoo cidda dhegaysanaysaba meeshii ma jirto fajacaltuha qabla salaati deeta saa daraaddeed baan salaada horteed khudbadii ugaba yeelay xataa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caley si abu daawud iyo qoloyn ay wariyeenba dee waxaabay ahayd kamuu dhigin laasim dhegaysiga la dhegaysto oo xadiid baa kuba yimid dee waan khudbaynaynaa anagu waan hadlaynaa ninkii doona inuu fadhiistana ha fadhiisto kii doona inuu iska tagana ha iskaba tago rasuulka ilaahay waa taase laakiin dee rasuulka ilaahay cidna kama tegi jirin khulafadna saasay ahayd ee waxay yidhahdeen iyagu dee kolkol dad aan cay mudan oo kolkol wax laga sheegayo oo la caayayey kuwaan ammaan mudan oo waxay mujaasada ku sugantahe lagu ammaanayay waxyaalo saasoo dadku ogaan bay ugu qastayeenba inaanay dhagaysano iskagaba tagaanoo bal markaa tan bay deeto san bay sameeyeen si aan dee ruuxnayn salaaddii buu sugayaay aanu meeshii ugaba kicin taasay sameeyeen imika maxalushaahidku waxa weeyaan xaggan khudbadda iyo uu inoo soo wadaaye waa in mimbarkan in rasuulka ilaahay waqtigiisii aan mimbar jirin ee khulafadiisii ee dee waqtigaa marwaan uu mimbarku bilaabmay kolle cumaan bay wax soo yar naqliyaane laakiin mala isagu dee waa wax marun dhacay ama wax thaabitaanu ahayn taasaabay soo naqliyaan xaggan salaada horteedna xataa cumaan way sooba naqliyeen laakiin cilo kale cumaan usoo naqliyeen mala iyadna wuxuu laasimay may ahaynoo inuu isagoo khudbaynaya dad arkay oo salaadiiba ay dhaaftayoo markaa yimioo markaasi dee bal dadka ay waqti ugu helaan oo ay u soo gaadhaan inuu markaa kol uu khudbada horreysiiye laakiin dee isagu maslaxada dadku eegaye ama qolooyinkan kale dee iyaga hadalkoodii iyo khudbadoodii doonaya in laba dhagaysto dee walow waa maslaxadoodii iyo iyaga taas bay iyaga arrintooda ahayd oo taa cumaanna maaha kolley wuxuu laasimayna maahaoo dee waa kuwan inay iyadoo madiine la joogo abu saciidna intaa madiine joogay salaada horteed cid markaa khudbaysa inuu waqtigan bilaabantay waa tan isaguna weliba sida saxiixa muslim kuba sugan isagun maahe isagu gaar buu ula hadlaya waxaa kuma sugan inuu abu saciid isagoo warinayay inuu nin yidhi salaadii de intuu kacay asalaatu markaa qabla alkhudba taa uu yidhi oo waxa weeyaan isagoo dee calaa ru'uusi alcalan maartaa kuwa inkirayo ninkii abu mascuud lagu fasir bal waaba suurtagal dee nin kalena inuu ahaa imika ma odhanna dee isaga abu saciid warinayo isaga isibahamiye ma odhanayne bal inkaar kaloo cidi kuma inkirtayna way jireen laakiin haddaa saxaabada dee joogtay salaadii kamay goostanoo kamay teginoo waaba dee iyagoo aan u arag salaada in khudbada la horeysiiyaa inay shardi saxo ay u tahay waana iyagoon u arago haddana deeta khilaafkani iskaba diidayo si unbaabay ku daba tukadeenba wey bal markaa arrimaha xadiidka inooguma sugan khudbaddu markay noqoto musallaha in la sarooni ay tahay dhulka in lagaba khudbeeyo aan waxba mimbaryo halkaa laba geyn si waqtigii rasuulka ilaahi iyo khulafadiisii ay ahayd in arrinta kale inooguma sugano waxa weeyaanba dee khudba markay ciidda noqoto kollay musalla laguma tukanaya una waa saas fadliga badan ee rasuulka ilaahina yeeli jiray kolley imaam shaafici baa raximah llahu tacaala dee isagoo sheegay rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inuu madiina musalla uba bixi jiray oo dadkii ka dambeeyena saa ay yeeli jireen in roob jiro mooyaane aan masjid laguma tukan jirin ayuudhaa laakiin reer maka way kaba duweynayd oo masjidkoodaa weynaayoo dadka qaadayo iyagu dee ilaa waqtigaas iyo intii ka dambeysayba masjidkunbay kuma tukadaana meel ay u bixi jireen iyaga taasi may jirin marka imaam shaafici baa wuxuu cillada kaba dhigaa inay sacada iyo diiqa ay tahayoo haddii dee magaaladii ay leedahay masjid weyn oo dadkii oo dhan isu wada imanaya wada qaadaya taas ay tahay dee waxba inaan loo baahnayn musalle in loo baxay laakiin marka aan intaasi jirinee dadkii aan u qaadahayn in loo baxo dee aymo kalena waxay kaba dhigeen dee musallaa guud ahaan inuu maalintaa ciidda sunnaheedii yahay iyo in halkaa looba baxo eena cilladu imika jaanibkanba ahayn baabulmashi warukuubi ila alciidi bigayri aadaanin walaa iqaama socodkii la soconayey warukuubi wax fuulitaankii wax la fuulayay ila alciidi waa halkii ciidda lagu tukanayey bigayri aadaanin walaa iqaama oo wuxuu baabku u baabaysan yahay bal waa dhowr arrimood buu kulansadayee waa midi waxa weeyaan markaa ciidda la tegayo haddii la socdo la iska lugayiyo haddii wax laba fuulo waa taas waa qeyb arrinka labaadna waxa weeye waa in dee ciiddii laba tukanayo iyadoon aadaan la aadaamaya iyo iqaama aanay jirin tarjamaadka kitaabka barhkoodna ama tarjamooyinka ruwaadda qaarkoodna waxaa kuma sugnayd wasalaati qabla alkhudba oo xukun saddexaad ah salaaddii in la tukanayo khudbadda horteed kolley waxaynu soo marnay laakiin waxaa dee markuu tarjamadii shay kale kaba dhigtay ee taasi ay tabacun u ahayd shay dee iyagii gaar ku ahoo wixii mustaqila inuu xukumkii haddana uu baab uba dhigto waatan uu imaamku laba yimi bal haddaan eegno iyadoo ay tarjamadaas wasalaati qabla lkhudba tarjamo kale inooguma dambayso halkan ruwaadduna aanay iskuba waafaqsanayn mid weeyaane waa xagga marka la eego sida loo kacayo xagga tegitaankii laba tegayey bal axaadiida waan arki doonaa arrinta labaadna waa in dee bal maalan aadaankiiyo iqaamo iyo xukum inaan dee aadaan iyo iqaamo toona jirin salaada ciidda bal waana axaadiid waxoogaa ay inoo keeni doonaa carabkan horta wada barinaya xadaثna ibrahim bn اlmundiri qaale xadaثna anas can cubayd اllahi can naafici can cabdillahi bni cumara ana rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam kaana wuxaa yusalii mid tukada fi اladxaa wاlfitr ciidda adxaa iyo ciidda fidriga uu tukanayey uma yakhdubu waa khudbaynayey bacda salaati salaada dabadeed ayuu khudbaynayey xadaثna ibrahim bn musa qaal ahbarana hishaam hishaamkani waa hishaam ibnu yuusuf aلصancaani khaasatan ibnu jurayj ninka kaba warinaya waa hishaam ibnu yuusuf sancaani iyo dasawaa'ina maaha dee hishaam ibnu curwana maaha ee waa ka ana bna jurayjin ina jurayj baa akhbarahum u waramay oo qaala wuxuu yidhi akhbaranii cadaaun cadaa ibnu abi rabax baa ii waramay can jaabiri bni cabdillaahi qaala anahu qaal samictuhu yaquulu jaabir baa yidhi waxaan maqlay samictuhu cadaa baa yidhi waxaan maqlay yaquulu xaaluu ku qowlaya jaabir ina nabiya nabigu sala allahu calayh wasalam kharaja uu baxay yowma alfitri maalin ciidulfitrio fabada bisalaati salaadiibuu ku bilaabay qabla alkhudbati khudbadii horteed axaadiida waan sraacina waa iyada waa alfaado aada u daahira qaala wuxuu yidhi ibnu jurayj baa leh waa sanadkii intiisii horena waa inoo taallaa mucallaq ma halkani wa ahbaranii cadaawn ana bna cabaasin wuxuu cadaabaa iigu waramay cabdullaahi bnu cabaas arsalay inuu diray ila bni zubayri cabdullaahi bni zubayr ayuu cid u diray fii awali maa buyica lahu markii ugu horreeya lala mubaayacooday ibnu zubayrna kolley sanadii afar iyo lixankii bay ahayd markii uu dhintay yaziid ibnu mucaawiya ayuu isagu makuu joogayoo waa ka isagii baa dad la mubaayacoodo inuu amiirkii mu'miniinta yahay dee waa dadkii muddo ayuu saa ahaa ilaa ugu dambeyn saddex iyo toddobaatankii hijirada la dilayo maka laguma dilayo markii xajaaj iyo ciidankiisu ay yimaadeen haddaba markii ugu horreeyey baycadiisu ay dhacday ayuu arrinkan fariintan buu u diray cid buu u diray oo wuxuu ku yidhi innahu lam yakun inahu shaniya lam yakun ma ahayn yu-adanu mid loo aadaamo bisalaati yowma alfitri maalinta fitriga ciidulfitriga lama aadaami jirin oo aadaan may lahayn wa inama alkhudbatu bacda salaati khudbaduna salaada dabadeed weeye labada arrimood buu ku baraarujiyey dee kol hadduu isagoo amiirka yahay makala laba baayacooday oo wuxuu leeyahay awal hore may jirinba ilaa waqtigii rasuulka ilaahay aadaan salaada ciidda loo aadaamo malaa yowmulfidri baana joogayoo sanbuu u khaas yeelay khudbaduna salaada way ka dambaysae salaada lagu bilaabaa wa ahbaranii cadaun can ibni cabaas ibnu jurayj baa weliba leh weli ibnu jurayj baa inoo socda cadaa ayaa ii waramay ibnu cabaasiyo can jaabir ibni cabdillaahi qaala labadan saxaabi buu israaciyey makoo laba xadiido ay leeyihin aynu soo marnay lam yakun yu-adanu yowma alfidri lam yakun ma ahayn shanigu yu-adanu mid la aadaamo oo yowma alfidri walaa yowma aladxaa labada ciidoodtoona looma aadaami jirin lamana aqiimi jirin waa la geli jirun salaada wacan jaabir bni cabdillaahi qaala anahu qaal samictuhu yaquulu waxaa le in cadaa ibnu abi rabaax baa meesha jira jaabir buu ka warinaya markii hore ibnu cabaas iyo jaabir buu israaciyey marka jaabir baad maqlay weeye marka jaabir baa xadiidkiisii uu yahay kani gaar ahaan in nabiya nabigu sala allahu caleyh wasalam qaama uu kacay fabada u istaagay fabada'a bisalaati waa musalii markuu tegay salaadii ayuu kuba bilaabay uma khadaba nnaasa bacdu dadkiibuu u khudbeeyey salaadii dabadeed falamaa faraqa nabiyullaahi sala allahu caleyh wasalam markii uu kaba faariqay rasuulka ilaahay khudbadii dhammeeyey ayuu nasala dhaadhacay ina waa khudbeeye khudbadii markuu dhammeeyey dabadeed uu ka faaruqay ayuu dhaadhacay dhaadhicitaanku maaha meel saruu taagnaa waa taa aynu hore usoo marnayba ee dhaadhicitaankii waa inuu meeshii kaba dhaqaaqay un fa ataa wuu socday raggii buu dhaafay fa ataa waa yimi annisaa haweenkii xagga dambe kuma tukanayay buu u yimi dee waxaana dhici kari layd rasuulka ilaahay dhawaaqiisu dadkuna way badan yihiin inaanu gaadhin mubaliqna ma jiro mukabiru sawtna maba jirto markaa muu jirin fa ata nisaa fadakarahuna uu wacdiyey dumarkiibuu gaar ahaan ayuu wacdiyey faraynay inay wax sadaqaysaan iyo bal uu la hadlay wa huwa rasuulka ilaahayna yatawakau wuxuu cuskanayay markaas dee waa socday mudduu taagnaa salaad iyo khudbaba la arkaa in nooc yar daal jiray wuxuu cuskanayay calaa yadi bilaalin bilaal gacantiisa wa bilaalun bilaalna rasuulka ilaahay markuu dumarkii sadaqada amray oo iyagu markiiba ay bilaabeen wixii iyagu ay wateen ee xulli ahay isku qurxinayeen inay sadaqaystaan ayaa bilaalun bilaalna baasidun waa kala bixiyey thawbow maradiis ayuu kala bixinayay yulqii fiihi isagoo ay ku tuurayaan annisaau dumarku sadaqatan sadaqo ah xullidoodii ay xidhnaayeen qultu licadayn ibnu jurayj baa le cadaa waxaan ku idhi atara miyaad qabtaa oo adigu aada ictiqaadinaysaa xaqan xaq inay tahay cala limaam ninka imaamka ah ee dadkii tukinaya xaq inay ku tahay de waana had iyo goor dadkii mas-uuliyiinta unbaa tukin jire alaana imika an yaatiya nisaa dumarka inuu tago ujeedadu markaa ciidee dadkii rag iyo dumarba ay soo baxaan dumarkiina ay ka dambeeyaan miyaad adigu ictiqaadinaysaad qabtaa inay imaamka saaran tahay an yaatiya nisaa saa rasuulka ilaahay yeelay inuu yeelo dumarka u tago markuu khudbada dhammeeyo oo fa yudakirahunna uu wacdiyo xiina yafruqu marka uu khudbadiisa ka faaruqo qaala wuxu uhi ina dalika laxaqun calayhim ha dee iyaguba dadkaa yimi ee wax loo sheegayo loo dardaarmaya la amrayay kaba mid yihiinee la wacdiyayo xaq bay ku tahay dadkan a'immada ah inay saa yeelaan wamaa lahum waxaa u sugnaaday allah yafcal maxay saa ula iman la'yin waxay saa u samayn la'yin maxay tahay wax cudurdaara ma lahe inay iyagana la hadlaan oo ay u tagaan saa rasuulka ilaahay yeelay wa xaqoo kuba sugan weeye axaadiidii baan ku ansiraacinay bal markaa laakiin saddex arrimood baa meesha wada taalay haddaan wasalaati qabla alkhudba ood matiga iyo oolna aan kuba darno midi waa almashi warukuub ila alciid sifada marka la tegayo iyo say tahay axaadiidana wax inooga muuqda maba jiraan saa daraaddeed bay aimada qaarkood kuba bushiyo inay yidhaaheen axaadiidan dee mashiya rukuub midna kama muuqata iyo sifadii loogu kacayay meesha laakiin barhkood baa waxa iyagu yidhaaheen kol haddaani dee labadiiba uu soo dhigtay meeshiina laba tegay arrinku waxa weeyaan in labada xaalaba ay jaa-is tahay un wata uu ishaarayo oo ciddii dee lug ku tegaysaana waabaas kii isagu wax fuulayana looma diidayo taa inay tahay koleyna tirmidi baa wuxuu kaba soo noqonaya cali bn abi aalib inuu yihi min asunnati an yakhruja ila alciidi maashiya sunnaha waxaa ka mida dee waa ninkii mala meesha uba dhoweyde ciidda inuu xaggeeda uba baxo isagoo lugaynaya waxaana kuba sugan iyadna ibnu maaja oo kale can sacdi alqarad rasuulka ilaahay ciidda isagoo soconaya oo lugeynaya ayuu iman jiray aburaaficna taa mid laba mida ibnu maaja kuba sugan laakiin saddexda xadiidba sanadkooda dacfibaa kuba sugan bal taasba weeye ee waxa ay tahay bal waxaana uun dee bukhaari maka halkan wahuwa yatawakaw calaa yadi bilaalna barhkood baa leh kol haddii inay waxaan laguma nasto ayaaba dee wax loo fuulayaa tanawac cuskashadii malao nooc rukub halkan lagaba soo qaaday adigu bal muhimku labadii xaalaba way bannaantay axaadiida dee keenaysay awlawiyada siinaysay in la lugeeya kol haddii meeshii asaanideediina dacfi ay kuba sugan tahay taasi waa ta hore xukunka labaad ee dee inooguma sugnayd asalaad qabla alkhudba intaba way nooguma sugantay axaadiidaas way noogaba muuqataa waa asalaad qabla alkhudba tarjamo kalena way noo dambaysaa oo iyada taasi way nooguma sugantay oo marka axaadiidaas arrinka saddexaad ee meesha dee bal waxa weeyaan iyadu xukumka saddexaadna wuxuu ahaa tarkul aadaan inaad dee waa aadaankii aadaan iyo iqaamaba taasna marka la eego xadiidka ibnu cabaas iyo ee hore maha ka dambe iyo xadiidka jaabir waa tan labaduba ay nooguba sugantao iyadana jaanibkaas way nooguba sugan yihin de axaadiid kaleo kala duwanoo meesha kuba timina way jiraanoon inaan aadaan salaada iyo iqaamada jirin way jiraan in dee qarnigii koobaadba dad aadaamayay jiraan barhkood baa yidhaa mucaawiya u horeeyey kuwana qolooyin kaloo wulaandiisi hayd bay magacaabaan xataa ibnu zubayr baa wax lagaba soo naqliyaa laakiin arinkaa hore ibnu cabaas malaa waqtigaa waqti aada ugaba dambaysay oo laakiin intii imaaradiisii ahayna way sooba naqliyaane bal rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh aadaadna waqtigiisii lama aadaamin lamana aqiimin taasba weeye wax kale miyaa la odhanayaa oo sidaa salaatu jaamica oo kale miyaa la odhanayaa koley shaarixuna wuu soo naqlinayaa imaka halkani ee imaam shaaficiyana wuu kaba soo naqlinayaaye bal imaam shaafici baana wariyey zuhri baa waa iyaduu mursal yahay saxaabigii uu ka maqlay aanu sheegin ayaa wuxuu a kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam yamuru lmuadina fi lciidayn an yaquula asalaatu jaamica muadinkuu amri jiray inuu maalinta ciidda yidhaaha ma labada ciidood asalaatu jaamica laakiin xadiidku waa mursal waana welibana dee kutubta musalax markay zuhri noqoto waa nin xaafida waqtigiisii waxaa la arkaaba dee dabaqadiisa ninkii xaafidkii raqam waaxid inuu noqonayo oo kale marka isaga hadiyo goor dad laguma tiriyo inaanu xaafid ahayn oo laga yaabaa ruuxiibaa malaa kaba qarsoomaiyo taas may ahayne hadduu doono waa magacaabi karaayo dee maraasiishiisa kolley ma xoog badna yidhahan maraasiisha suuri waa iska daciif waayo waa jaanib kolley isagoo bal ay yidhahaan maraasiishiisu ma sii xoog badno rag bay dee yidhahaan marusalkoodu waa xoog badan iyo isaga waa taa jaanib kale laakiin maxaa jira salaada kusufka way noo dambeeyaa ee cadcadmadoobaadka ama dayaxmadoobaadkii oo kale rasuulka ilaahay markii kusufku dhacay haa ruux buu diray dhawaaqayoo leh asalaatu jaamica waa wax rasuulka ilaahay taa kaba sugan marka aimada qaarkood kol haddii dee salaado la ysugu imanayo ay yihiin waa qiyaas ay halkaa uga qiyaas qaateen bal iyo mursalkan iyo bay iskuba xoogeeyeen oo sadee imaam shaaficiyana ay kuba tagaan oo taas walo aimada qaarkood ay leeyihin dee taasna imaka waa halkan kol haddaanu weliba kusufkii in ka badan tukaday wax gaarana aan laynoo soo naqlin mursalkaa halkana ay mursal u tahay waxba lama odhanayo oo iyada taasi halkan xujo ama qiimo noqonayso qiyaaskaasna dee waxa weeyaan xaaladii kaba badnaydee ciidee sanadiiba laba goor uu tukan jiray wax naqliyoo sugan oo aan kaba haynaa ma jirto bal aimada qaarkoodna taas way dhaahane laakiin dee bal ciddii tidhi asalaatu jaamica la odhanaya kolley mustanadkoodu bal taasba weeye dee haddii barhkood ay aadaami jireen qarnigii koobaadba dad saasa laba arkay iyadoo weliba saxaabadii ay qaarsii joogaanna markii dambe waxay iskaba inqiraadeenoo ee sunnihii muslimiintu malaa maanta iyadoon inaan cidna laba aadaamin cidna taasba weeye marka halkan baabulkhudbati bacda alciid kolley axaadiid iyadaynu soo aragnay ayuu haddana tirjamo mustaqilaa taa uba dhigtay waana axaadiid barhkoodna aan soo aragnay barhna ay dambeeyaane laakiin halkaa casharka inoogu joogo allah subxana wa tacala aclam